asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulan wacan wanaagsan meel walba aad joogtaan isi kastoo maqal raad iyo xadaado idin soo gaarayba kusoo dhawaada barnaamijka xulashada walaysida oo habeen kasta baan kalaad maqashaan marka laga reebo habeenima jimca
soomaaliyana kii kala gegima ina kala jeegi anna gamas haddaan kugu masixi a ku gubataaye geedi iyo dhulkuba kuu dacweeye adgogorinayso xaqoo kuu gufaaciyo ku qabay kabaganoon daahin idam alle ilaah kuu ganjaaf guluf maqaadiir saam iyo garnayl duulayo guruuta kaa aada guduudka waa beri waxbaas kuu gollayreeye adoo gamas safiidkii rabbigay galangalkaayeel alle goorta goorteeda kale kuu gantaal dhowda gulxif iyo bilaawiyo abley gooya hilibkaada jaandhari kujiir iyo boran gubac kulisiiya jidaad abaalmarin iyo kudhimo gaasiriyo jeelal soomaaliyana kii kala gegima ina kala jeegi gurmago-nin gegan iyo allow geedka laleekaadi gebigaaba midkaasoo rabu goban ha kaa reebin sabtaxdaba ilaahay ku gooraayihiyo geedka rabbi lalabshe geengeenle iyo gumud ha kaa yeelo gablan wiila aaneed allow guda kuu seex rabbi gegada ceebtee ku taa goorta laga leexday gisi wayraxasee ku dila garanta mooryaana yay goola sifte dhuwaagolanta kaafuule aar kuu gabada iyo libax kugu guraabaas soomaaliyana kii kala gegima ina kala jeegi qul curmaani rubaad ka dul god iyo haadaan xun meel aan laga gadoomayn iyo gebi ka laalaadso aamiin
mar kale kulan wacana wanaagsan saaxiibyaal waa namo khamiisa jimca soo gelayso taariikhdan ay ku aasaysan tahay kowda bisha sideedaad ee agosto sanada labaatan toban sagaal waxyaabaha caawa barnaamijkan kusoo qaadan doono waxaa qayb ka noqon doona gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yereso ayaa maanta ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada dooxa ee wadanka qatar kadib dhaawac kasoo gaareeyay xarunta fiisha ku warna imaamka gobolka banaadir looga arrimiyo waxaana goorow idiin soo gudbi doono faahfaahino iyo taarikhda gudoomiyaha gobolka banaadir waxyaabaha kale caawa barnaamijka ku dhegeysan doontiin saaxiibayaal waxaa qayb ka noqon doona dhammaan madaxda qaranka iyo siis ummada awaad ka casiyey keriya allah naxariistay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada caasimada muqdisho waxaan idiin soo gudbi doonaa tacsida madaxdaasi dowladda federaalka soomaaliya waxay guddi u saartay aaska gudoomiyaha gobolka banaadir ahana duqa magaalada caasimada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yariso faahfaahin ku saabsan ee barnaamijka nagor idinkugu soo gudbi doonaa deegaanada maamulka puntland waxaa maanta looga dabaaldegay sanad guuridii markii puntland daba loo taagay haddaba puntland waxay kow iyo labaatan sana kadib ay uga dhigan tahay dabaaldegaani ayaan faahfaahin ku saabsan barnaamijkan warweydan kugu soo gudbi doona waxyaabaha kale barnaamijkan ku dhegeysan doontiin waxaa qayb ka noqon doona madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu dib u celiyay dhalashadii uu ka haystay waddanka maraykanka sababta xilligan kaliftay in madaxweynaha uu celsho dhalashadii labaad ee wadanka maraykanka ayaan xog idin ka haynaa faahfaahin ku saabsan ee barnaamijkan goorweyda ugu soo gudbi doona maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalka soomaaliya ayaa xukun ku riday rag loo haystay dilal ka dhacay magaalooyinka boosaaso iyo muqdisho faahfaahin ku saabsan ayaan barnaamijkan goorweyda ugu soo gudbi doona qodobada waxaan kusoo korra xubintii kalamaan qaybaha dambe barnaamijkan wax ku dhegeysan doontiin heystaan
mushkilaadaha musiibadu adduunyada iyada
qodobada waxaan kusoo korinta barnaamijka goojirna ayaa dhegeysan doontiin barnaamijka waxaa soo saara kana ka tegi doona anigu xasana saaxiibkii cumar axmed raxiim saxiifa ee barnaamijkii farsameynaya waa mar kale iyo xulashada walaysada waayahay kulan wanaagsan ayaan idleenaha saaxiibyaal kusoo dhada barnaamijkan waxaan ku bilaabayaa magaalada duuxa oo maanta ku geeriyooday gudoomiyihii gobolka banaadir ahaana duqa magaalada caasimada muqdisho oo halkaasi muddo caafimaadkiisa loola tacaalayay kadib markii qarax xoogan oo dhaawac culus uu kasoo gaaray uu ka dhacay xarunta fiishan ku hornay in looga arabiyo maamulka gobolka banaadir allah naxariistay waxaa isbitaal ku yaala magaalada duuxa ee wadanka qatar ku geeriyooday gudoomiyaha gobolka banaadir ahaana duqa magaalada caasimada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yursow oo toddobaad ka hor ku dhaawacmay qarax la sheegay qarax la sheegay ismidaam qarax la sheegay in ismidaamin ahaa oo ka dhacay xarunta dowladda hoose ee magaalada caasimada muqdisho geerida gudoomiyaha gobolka banaadir ahaana duqa magaalada caasimada muqdisho waxaa warbaahinta u xaqiijiyay islamarkaasna ee halkaasi ka hadlay safiirka soomaaliya dalka qatar cabdisaaq faarax cali bismillaahi wainaa ilayhi raajicuun geeridu waa xaq weeye waa loo kala horeeyaa kuwa dhibaateeyey oo dhibaatada u geystay muwaadiniinta soomaaliyeed oo kamid ahaa gudoomiyaha iyo kuwa ka horeeyey iyo ayagana dhibaataynahayaba waa la wada dhimanayaa na waa ka daba tegnaa laakiin waa la kala horeeyaa waa sax weeye allah ha unaxariisto gudoomiya gobolka banaadir ahna goba magaalada waa dhintay toban daqiiqo ka horeeyaa nafku ka baxday allah ha unaxariisto waana uga tacsireynaynaa ummadda soomaaliyeed oo dhan iyo ehelkiisa gaar ahaan waxaan leenahay samir iyo iimaan allah ka siiyo allah u naxariisto gacan kaxba daran baa jiray insha allahu tacaala in uu shahaadada ka mid noqdo ayaan rajaynaynaa biidni illaahi kariim aana hadda qaban qaabinaynaa sidii dalka loogu soo qaadi lahaa ismigiisa insha allahu tacaala safiirka soomaaliya ee wadanka qatar mudane cabdirasaaq faarax cali ayuu kaasi ahaa warbaahinta u xaqiijinayay geerida alla naxariistee gudoomiya gobolka banaadir ahna duqa magaalada caasimadaha muqdisho oo maanta ku geeriyooday wadanka qatar war-saxaafiyeed ka soo baxay madaxtooyada soomaaliya ayaa looga tacsiyey geerida allah naxariistay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yuusuf madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdullahi farmaajo ayaa tacsi tiiranyala u diray qoyskii qaraabadii dhammaan shacabka soomaaliyeed uu ka baxay marxuum cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yuusuf oo maanta ku geeriyooday dalka qatar ee isbitaal ku yaala caasimada wadankaasi dooxa inaa lilaahi wa inaa ila raajicuun waxaan u tacsiinaya qoyskii qaraabadii guud ahaan shacabka soomaaliyeed oo uu ka geeriyooday marxuum cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yuusuf gudoomiyaha gobolka banaadir ahaana duqa magaalada caasimadaha muqdisho maxuumku wuxuu naftiisa waqtigiisa u horeeyey u qodmaynta shacabka soomaaliyeed isagoona ka soo qayb qaatay daaladii dib loogu dhisayay dowladnimadii soomaaliya xilliyo kala duwan ra-isul wasaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya mudane xasan cali kheyr oo ku sugan magaalada madaxda gobolka galgaduud ee dhuusamareeb ayaa isna dhankiisa wuxuu tacsi u diray qaraabadii iyo qoyskii uu ka baxay gudoomiyaha gobolka banaadir ahaana duqa magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yuusuf بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون waxaan tacsi u dirayaa dhammaan shacabka soomaaliyeed gaar ahaan shacabka magaalada muqdisho tacsidaas oo la xiriirta allah u naxariistay geeridii ku timid injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan injineer yarisow oo ahaa allah u naxariistee guddoomiyihii gobolka banaadir islamarkaana ahaa duqii magaalada muqdisho oo maanta ku geeriyooday magaalada dooxa ee dalka qatar waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeed meel walbay joogaan ilaahay samri iimaan ha idinka siiyo gaar ahaan shacabka magaalada muqdisho waxaan tacsi khaas ah u dirayaa eheladiisii iyo qoyskiisii gaar ahaan xaaskiisii caruurtiisii walaalihiisii iyo qaraabadiisa dhow oo aan leeyahay ilaahay samir iimaan ha idinka siiyo wuxuu ahaa haliyey qaran wuxuu ahaa nin daacad ah wuxuu ahaa nin iimaan badan wuxuu ahaa nin dhib badan kusoo bixiyey in qarannimadu istaagto waxaan leenahay eheladiisa shacabka soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed meel walbay joogaan waxay idinkaga haayaan abaal weyn abaalkaas oo ah xooggii uu bixiyey allah u naxariistay injineer yarisow waxaa maanta magacawnay guddi ka shaqeeya allah u naxariistee aaska guddoomiyihii gobolka banaadir guddigaas oo uu hogaamin doono ra-isul wasaare ku-xigeenka soomaaliyeed oo ay ku jiraan xubno kala duwan waxay qaban doonaan aas qaran oo loo soo agaasimo sida ugu heer sarreysa haddii ilaah yidhaahdo ilaahay samri iimaan hanaga wada siiyo isagana janatulfirdowso allah ka waraabiyo aamiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu ra-isul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kheyre ayuu kaasi oo ka tacsiinaya alla naxariistay gudoomiyaha gobolka banaadir ahaana duqa magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yurusul xasan cali kheyre guddi ayuu u magacaab ka shaqeyn doonaa aaska gudoomiyaha gobolka banaadir ahaana duqa magaalada muqdisho oo maanta duuxa ku geeriyooday gudoomiyaha guddiga maqaawada aaska qaran ahna ra-isul wasaar ku-xigeenka dowladda federaalka ee soomaaliya oo ku hadlaya magaca ra-isul wasaaraha iyo kan madaxweynaha ayaa ugu horreyn tacsi tiiranle u diray ehelkii iyo asxaabta uu ka geeriyooday gudoomiyihii gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yeriso الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون حكومة فدرال الصومالية دولة فدرال الصومالية مدحوين محمد عبد الله فرماتشو رئيس الوزراء يدمان قلها وسيرها حكومة فدرال الصومالية وحن تأسيو درينا الله نحرستو ولكن عبد الرحمن عمر عثمان وكما قاعد ديرا انجنير يريسو قدوميه قبل كبنادر أهنا duqa magaalada muqdisho allah ha u naxariisto ilaahay naxariistii janno firdowsaha ka waraabiyo sabriye iimaanaha ka siiyo dhammaan bulshadooyinka soomaaliyeed waxaan taxsiyoo dareynaa qoyskii uu ka geeriyooday xaaskii iyo caruurtiiba ehelkii iyo qaraabadii shacweynaha reer muqdisho ee uu guddoomiyaha u ahaa maayarka u ahaa ee waxau ahaa mas-uul ee muwaadin soomaaliyeed aqoon-yahan ah ee edab iyo akhlaaq leh golaha wasiirada waa ku wada jirna waa ka tirsanayn waxaa uga marakacayaa inuu shaksi wanaagsan ahaa ee guddoomiyaha gobolka banaadir iyo duqa magaalada oo shaqo badan oo howlkar ah waxaan dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo shacweynaha gobolka banaadir dhammaantoodii iyo qoyskii iyo qaraabadii iyo ehelkii iyo asxaabtiiba leeyahay sabir iyo iimaan allah ha u naxariisto gacanka xag dharan ayaa dishay innagana ilaahay ha inooga daba naxariisto markaan maqaamkiisa gaadhno waktigeenna ay timaado ee guddida halkan taagan oo ka tirsan golaha wasiiradu waa guddida qaran ee ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre uu u magacaabay inaannu ka shaqayno ee aaska qaran iyo qabanqaabada aaska iyo soo qaadista meydka iyo duugista ee intaba iyo munaasabadaha kale oo lagu xusayo allah u naxariisto walaalkeen cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yarisow waxaan kaloon doonayaa inaan sheego in madaxweynuhu amray in saddex cisho oo bareer diiq ah aanu ku dhawaaqno saddexdaa cisho calankana hoos loo dhigo insha allahu waa samaynaynaa xukuumadduna waa fulinaysaa waxaa kaloo laga bilaabo saacaddan idaacadda radio muqdisho iyo t v-gaba laga saaray qur-aan ee loogu barodiiqaayo loogu ducaynayo marxuumka allah u naxariisto waa mahadsantihin
kulanaagsan ayaana lenahay saaxiibayaal xubasowra sida ay dhegeysanaysan raadiyaha cadaado ayuuna idinka imaan yahay maxamed mustafa cabdiraxmaan iyo cabdi xaashi cabdulaahi oo ah guddoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya oo goor la hadlay warbaahinta ayaa iyaguna si wadajir ah uga tacsiyey ee geerida allah unaxariistee guddoomiyihii gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yarisow inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun ummadda soomaaliyeed meel walba oo caalamka ay ka joogaan waxaan uga tacsiyeyneynaa geerida ku timid injineer cabdiraxmaan cumar yariisow oo maanta ku geeriyooday dooxa oo runtii la welwelsanaa dhaawaca soo gaaray guddoomiyaha dhammaan waxaan leenahay ummadda samar iyo iimaan ilaahay hanaga siiyo injineer yariisow waxaan isla soo shaqeynay labadii kun iyo tobankii oo uu ahaa wasiirka lacagta xilligaas laga soo bilaabo wuxuu ahaa nin soomaalinimada aada u jecel bulshada soomaaliyeedna raba in uu u adeego wuxuuna ahaa runtii waxaa lagu xasuustaa in aada u degan oo dadka u tura oo tabarta daran marka ilaahay ha u naxariisto injineer yarisow ummadda soomaaliyeedna ilaahay samir iyo iimaan ha ka siiyo eheladii iyo qaraabadii uu ka geeriyoodayna ilaahay samir iimaan ha ka siiyo injiirka nin noocaas oo ahaa taariikhdiisa oo faahfaahsan mar kalean idin siin doonaa insha allah inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun waxa weeye horta dada oo dhan waa dhimanayaan laakin geeridani geeri aada iyo aada u xun naxdin badan oo si xun fool xun u dhacday weeye wuu dhimanayay laakiin sida uu ku dhintay ayaa asi la yaab le ilaahay waxaan uga baryaynaa naxariistii janno dadweynaha soomaaliyeed guud ahaan iyo qaraabadii uu ka tegay gaar ahaan iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed oo dhan waxaan tacsi siraanleye u marinayaa idaacadda qaranka oo aan isleeyahay hadda waynu wada dhimanaynaa laakiin ninkaasi waa inaga baxay wuxuu ahaa nin aada u dadaal badan shaqadiisa aada ugu dadaala aan wadaniyadiisu ay fiican tahay oo dadka soomaaliyeed u naxariisanayay oo aan ahayn qof mucangaga oo xun ayuu ahaa oo dadkiisa iyo dalkiisa dareenkooda leh hadda waxa weeye arrinta dhacdayna waa arrin aada iyo aada naxdin u leh oo fool xun waxaan ka digaynaa in ayna yacni meesha uu ku dhintay oo meeshii ugu adkayd amni kolka la yidhaahdo oo aada u adkayd haddana shadaadiintu meelay ka soo galeenba soo gala si ay usoo galeenna ma garanayo oo ay arrintaasi u dhacdo kolka waxaan leeyahay tacsiim aan dirayaa anigoo ku hadlaya magaca aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo kaygaban guud ahaana dadka soomaaliyeed iyo dawladda soomaaliyeedba waxaan dirayaa tacsida isagana ilaahay jannadii fartaysaa geeyey gudoomiyaasha labada qale baarlamaanka federaalka soomaaliya ayay ku asaxayeen oo ka tacsiinaya alla naxariistay gudoomiyihii gobolka banaadir ahana duqa magaalada caasimadda muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yurusow oo ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada dooxa ee wadanka qatar allah u naxariistay marxuum cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yurusow ayaa waxa uu ku dhashay gudaha degmada hodan ee gobolka banaadir ee magaalada caasimadda muqdisho lix iyo tobanka agosto sanadkii kun sagaal boqol lixdan iyo shantii waa barshihiisa dugsiga hoose ee dhexe iyo sare waxa uu kaga baxay brander secondary school isagoona sidoo kale ka qalin jabiyey jaamacadda gaheer kuliyadeeda sifil jineeriga sanadkii kun sagaal boqol sideetan iyo lixdii shaqooyinka uu soo qatay marxuumka ku geeriyooday wadanka qatar dowladda hoose ee london inta udhexaysay sanadii labada kun ilaa labada kun iyo saddexdii waxa uu noqday shirgudoonka kooxda soomaali council group inta udhexaysay may labada kun iyo afartii ilaa octoobar labada kun iyo sideedii waxa uu noqday madaxii xafiiskii ra-isul wasaaraha dowladda kumeelgaarka ahayd inta udhexaysa octoobar labada kun iyo sideedii ilaa bisha february ee sanadka labada kun iyo sagaalkii waxa uu noqday agaasimihi hamaamuuska xafiiska madaxweynaha inta udhexaysay february labada kun iyo sagaalkii ilaa agosto labada kun iyo sagaalkii agosto labada kun iyo sagaalkii waxaa loo magacaabay wasiirka lacagaha dowladda kumeelgaarka ahayd isagoona xilkaasi hayay ilaa julaay labada kun iyo tobankii julaay labada kun iyo tobankii waxaa loo magacaabay wasiirka warfarinta iyo hanuunta dadweynaha dowladda kumeel gaarka ahayd isagoon xilkaasi ka hayay ilaa bishii december ee sanadka labada kun iyo tobankii saddexda bisha december ee labada kun iyo tobankii waxaa loo magacaabay la talin sare oo xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo afhayeenka dowladda kumeel gaarka ahayd isagoon xilkaasi hayay ilaa sagaal iyo tobankii juun laba kun iyo labaiyo toban labaatankii juun labada kun iyo labaiyo tobanka waxau noqday agaasimaha reedo beerlula isagoon xilkaasi hayay ilaa shan labaatankii bishii abriil ee sanadkii labada kun iyo saddex iyo tobankii lix labaatankii abriil ee labada kun iyo saddex tobankii waxaa loo magacaabay la taliya sare iyo afyeenka xafiiska madaxweynaha soomaaliya isagan oo shaqadiisa hayay ilaa saddex labaatankii abriil ee sanadkii labada kun iyo afar iyo tobankii afar labaatankii abriil ee sanadkii labada kun iyo afar iyo tobankii ilaa kow iyo labaatankii maarci labada kun todobiyo tobanka waxau ahaa la taliya sare oo dowladda soomaaliya kala talin jiray warfafinta iyo isgaarsiinta kow iyo labaatankii bishii maarci ee sanadkii labada kun iyo todobiyo tobankii waxaa loo magacaabay wasiirka warfafinta dhaqna dalxiiska ee xukuumadda federaalka ee soomaaliya kow iyo labaatankii bishii january ee sanadkii laba kun iyo sideed tobankii waxaa loo magacaabay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada caasimada muqdisho wuxuuna ifka ugu tegay toddoba caruur ah laba wiili iyo shan gabdhood maanta toro ay tahay kooda bisha agoosta ee labada kun iyo sagaal tobanka ayuu ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada duuxa ee wadanka qatar
dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada
kulan wanaagsan ayaan leenahay saaxiibayaal barnaamijka xulasada walaasada ayaa dhegeysanaysaan raadiyaha adaado ayuuna idinka imaanayaa maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa soo gabagabaysay eedaa loo haystay rar lagu iidanaya inay dal ka geysteen magaalooyinka muqdisho iyo boosaaso kuwaasoo qaarkood la sheegay inay ka tirsan yihiin kooxaha daacish iyo al-shabaab maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalka soomaaliya ayaa aadan maxamed cali waxay ku xukuntay dib tuugasho ah iyadoo ku eedeysay inuu ka mid ahaanshaha kooxda daacish ee ka dagaalantay qaybo ka mid ah soomaaliya weerar dad baan lagu leeyay oo laga fuliyey muqdisho iyo boosaaso dhinaca kale maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalka soomaaliya ayaa sii deysay cabdishakuur xaaji barsanji oo lagu waayo eedamihii loo haystay laguna amray in sida u dhaqasiyaha badan xabsiga ciidamada qalabka sida ay ku hayaan ay kasii daayaan gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalka soomaaliya xasan cali nuur shuute ayaa ku dhawaaqay xukunka maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka soomaaliya maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay ku dhawaaqaysaa xukunka dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysanayaal kow aadan maxamed cali toddobiyo labaatan jir ah ina caasho cumar ku dhashay hiiraan labo cabdishakuur xaaji barsanji shan iyo labaatan jir ah inaa muslimo abuukar cabdi ku dhashay xamar kuwaas oo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey in ay ka wada tirsan yihiin urur hubaysan oo lid ku ah awoodaha qaranka gaar ahaan kooxda daacish eedaysanaha koowaad aadan maxamed cali waxaa si gaar ah loogu eedeeyey inuu ka tirsan yahay kooxda daacish una qaabilsan yahay qaybta fulisa dilalka qorshaysan isagoo ka soo howlgalay gobollada banaadir iyo bari qaybna ka ahaa fulinta dilalka soo socda kow taariikhdu markay ahayd afar iyo labaatankii bishii sagaalaad laba kun siddeed iyo toban waxay isaga iyo laba ruux oo kale boosaaso ku dileen marxuum ekis labixidigle axmed gurfe jaamac oo ahaa taliyihii gaadiidka madaxtooyada puntland labo taariikhdu markay ahayd shan iyo labaatankii bishii tobnaad laba kun siddeed iyo toban waxay sidoo kale magaalada boosaaso ku dileen marxuum cabdiraxmaan aadan cali oo ahaa ganacsado sharaab ku iibiya magaalada saddex taariikhdu markay ahayd sagaal iyo tobankii bishii koowaad laba kun sagaal iyo toban waxay isaga iyo laba ruux oo kale degmada howlwadaag ku dileen laba marxuum oo lagu kala magacaabi jiray marxuum axmed maxamed nuur axmed shiikaal iyo marxuum cabdulaahi muxamed cali cabdulaahi dheere afar taariikhdu markay ahayd toddobiy labaatankii bishii koowaad laba kun sagaal iyo toban waxay degmada yaakshiid ku dileen marxuum ekis dable xooga axmed cabdi xuseen iyadoo ciidamada amnigu ay soo qabteen kadib markii uu dhaawac ka soo gaaray fulinta dilka marxuumka eedaysanaha labaad cabdishakuur xaaji barsanji waxaa si gaar ah loogu eedeeyey inuu ka tirsan yahay kooxda daacish ciidamada amniguna ay qabteen isagoo gacan ku siinaya eedaysanaha koowaad inuu ka baxsado ciidamada amniga dood dheer kadib maxkamaddu markay aragtay qiraalka eedaysane aadan maxamed cali oo uu ka hor caddeeyey garsoorka inuu ka tirsanaa kooxda daacish oo uu kaga biiray gobolka bari uuna ka mid ahaa qaybta fulisa dilalka qorshaysan eedaysanuhu wuxuu caddeeyey in isaga iyo laba ruux oo kale ay magaalada boosaaso ku dileen laba marxuum oo kale ah marxuum axmed hurfo jaamac iyo cabdiraxmaan aadan cali sidoo kale wuxuu eedaysanuhu sheegay in ay kooxdiisa u soo beddeshay magaalada muqdisho oo uu ka fuliyey dilal qorshaysan oo ay ka mid yihiin laba ruux oo lagu dilay degmada howlwadaag oo kale ah axmed shiikaal iyo cabdulaahi dheere sidoo kale wuxuu sheegay eedaysanuhu in ay taariikhdu markay ahayd toddobiy labaatankii bishii koowaad laba kun sagaaliyo toban degmada yaakshiid ku dileen marxuum axmed cabdi xuseen iyadoo ciidamada amnigu ay soo qabteen kadib markii uu dhaawac ka soo gaaray fulinta dilka marxuumka markay dhegaysatay maxkamaddu markhaatiyaashii la hor keenay mid midna ay u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda ka hor caddeeyeen in iyagoo ku sugan rugta buliiska suuqbacaad ee degmada yaakshiid ay maqleen rasaas ka dhacday dhanka suuqa markii ay tageen goobta ay xabaduhu ka dhaceenna ay arkeen marxuum axmed cabdi xuseen oo ay xabado ku dhaceen kadibna ay ku ogaadeen isla goobta inuu dhaawac gaaray mid ka mid ah raggii fuliyey dilka sidaasna ay ugu tageen isbitaalka eedaysane aadan maxamed cali oo ku hubaysan bastoolad biljim ah markay aragtay maxkamaddu dembi muujinta ah koow dukumentiyo ay ka mid yihiin caddaynta iyo qiraalka ee laga qora eedaysanaha koowaad labo sawirrada iyo qoraallada caddaynaya dhimashada marxuumiinta saddex bastoolad biljim ah iyo toban xabadood oo uu watay eedaysane aadan maxamed cali afar jawaan iyo marooyin uu eedaysanaha koowaad ugu talagalay in uu ku qaato qoriga marxuum axmed cabdi xuseen dilkiisa kadib shan simikaar oo uu eedaysanaha koowaad u isticmaalayay la shaqaynta kooxdiisa daacish markay dhegaysatay maxkamaddu doodii u dhexaysay dhinacyada dacwada oo kale ah xeer ilaalyaha ciidamada qalabka sida iyo qareenka difaacaya eedaysanayaasha sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in dembiile daacish aadan maxamed cali uu yahay dembiilo galay dembiyada lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah sidoo kale maxkamaddu waxay amraysaa in xabsiga laga sii daayo cabdishakuur xaaji barsanji haddii aan loo haysan dembi kale ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u fulan raacsaan wabilaahi towfiiq dhammaan deegaanada maamulka puntland waxaa loo maanta looga dabaaldegay sanad guuradii kooiy labaatanaad oo ah markii puntland laga aasay gobolada nugaal iyo bari iyo sidoo kale deegaano kale oo ka tirsan waqooyiga soomaaliya munaasabad ballaaran oo maanta lagu qabtay magaalada garowe caasimada puntland ayaa lagu dabaaldegay markii puntland dibada loo taagay islamarkaasna la aasay sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo sideedii waxaana munaasabadaas ka qayb galay madaxweynaha puntland saciid cabdullahi dini iyo sidoo kale qaar ka mid a goleysa wasiirada qodobada kooban ayaan halkaasi maanta laga jeedsha calamada xooga dalka kooxaha fardoolayda ubaxa puntland kooxda idaha iyo dhaqanka kooxda lagu magacaabo walaalaha oo runtii magacoodii rasmiga ahaa barakacyaasha aan la jeclaysanay inuu noqdo gobolada kala duwan ee puntland ee sagaalka ah dhammaantood ururka beerleyda ardayda dugsiyada hoose dugsiyada dhexe iyo dugsiyada sare ururka dhalinyarada kooxda isboortiga shaqaalaha dowladda puntland iyo ciidamada qalabka sida iyo iyo kalluumaysatada negso iyo dabdamiska iyo sidoo kale ciidamada qalabka sida tiknikadoodii iyo ciidankoodii hubkoodii oo dhammaantood ku wada maray dhammaan waanu halbalyanaynaa waxaanan u rajaynaynaa insha allahu tacaala ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu guusha haleeshiyo meel kasta ay joogaan bulshada reer puntlandna waxaan leenahay meel kastoo ay joogaanba hambaliyo hambaliyo nabad iyo caana ku waara insha allahu taala wasalam dhammaan shacabweynaha reer puntland iyo dhammaan ummadda soomaaliyeedba waxaan uga hambalyaynayaa maalinta kooda agoost oo ah maalintii ay shacbiga soomaaliyeed dib uga soo kabteen dhibaatooyinkii ku dhacay waxaad ogtoontihiin puntland markii burburkii dhacay inay noqotay meesha keliya ummadda soomaaliyeed ku badbaaday u soo qaxday wax ku baratay ka dhooftay ku nabadgashay ku ganacsatay ilaa iyo haddana aad ogtihiin dhismaheedii dowladda soomaaliya qaybtii ay ku lahayd iyo inay miisaaniyaddii afar sano ay dowladda soomaaliya ku shaqaynaysay laga dilaayey dowladda puntland iyadoo ay ka baahnaayeen shacabka reer puntland waxayna sidaa u yeelayeen inay dowladda soomaaliya dhalato mar walbana waxa ay jiilasha reer puntland u taagan yihiin midnimada ummadda soomaaliyeed shacabka reer puntland u dabaaldegi mayaan inay kala gooyaan ummadda soomaaliyeed ee waxay u dabaaldegayaan inay ummadda soomaaliyeed mideeyaan inay ummadda soomaaliyeed tusiyaan inay jidho qayb ka mida soomaaliya oo nabadgeliyo iyo horumar iyo dimuqraatiyeshin intuba ay ka jiraan u heellan inay dhammaan ummadda soomaaliyeed oo dhan gacan u fudiso shacabka reer puntland mar labaad iyo mar saddexaad shanta qaarada adduunka meel aad joogtaanba hambaliyo halkan waxaan ka salaamaya ummadda soomaaliyeed iyo reer puntland oo dhan alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ilaahayna gaarsiiyey mahadda ah ilaa labaatan jirsatay oo ilaahay mahaddiis nimcooreeye ilaa rabbi inaysato
waa maalintii kowda agoosto shucuurta dhammaan ummadda puntland iyo ummadda garawa joogta taaka lama qiimayn karo aad iyo aad baa ugu faraxsanahay waa asaaskii puntland aad iyo aad baa uga mahad celinaynaa madaxweyneheena saciid cabdulaahi deni axmed usmaan waxaan u dabaaldegaynaa maanta sanadguuradii koob iyo labaatanaad ee puntland waan ku faraxsannahay aad iyo aad baan ugu faraxsannahay waan soo dhoweynayaa ciidamada qalabka silaha saxaafadda saraakiisha ciidamada shacabka kulli waan taageersanahay dhammaan waxaa ka salaamaya dadweynaha reer puntland meel kasta ay joogaan waxaan ugu hambalyaynayaa maanta ay ku beegantay kowdii ogosto oo la sameeyey dowladdan aad buu u taageersanaya dowladda puntland roa loo soconaya
hambalyo hambalyo aad iyo aad baa u salaamaya dowladda puntland waa kow iyo labaatankii sanadguuradii puntland aad iyo aad baa u hambalyanaya insha allahu tacaala sanadka sanadkiisa barwaaqaya guul ku gaaraadeen waxaan u hambalyaynaa maanta shacweynaha heer puntland meel kastay ku dhaqan yihiin gaar ahaan shacweynaha heer garowe kowda ogosto labaatan iyo kowdii sanadguuradii dowladda puntland waxaan leenahay de hambalyo shacweynaha heer puntland meel kastay joogaan madaxda sare waa salaamayaa maadada ugu horeysay maamulkeeda maareenteeda idaacadda warbixinta dhammaantood shacbi iyo dawlad meel kasta ay joogaan aad iyo aad baa u salaamayaa xambaliyo baan leeyahay xambaliyo baan leeyahay mar labaad mar saddexaad taariikh weyn baa igu soo xasuusatay meeshaan taariikhdaas oo ah waktigii burburkii dhexdaan aad iyo aad ba macnaha igu soo xasuusatay madaxda maamul gobolka puntland oo xadbuna maanta macnaha qaybteeda xaggeeda macnaa u loo wareegin ilaa saacaddan ka deertaan
farxad bay u tahay kowda agoosto oo ah maalin runtii maamulkii soomaaliyeed ugu horreeyey kadib burburkii dhidbada loo taagay puntland oo gundhigu noqday in dowlad federaal ee soomaaliya la helo shacabka soomaaliyeedna mar labaad isu soo noqdaan waxaan leenahay dhammaan shacabweynaha reer puntland meel kasta ay joogaan baa hambalyo hambalyo waa maalin weyn guud ahaanba waxaan leenahay hambalyo maalin aad iyo aad farxad u leh waa maalintii kowda agoosto shacabka puntland farxad gaar baa u tahay sanadguuradii koo iyo labaatanaad puntland way koo iyo labaatan dirsatay waxaan leeyahay maamulada kale ku daydaan puntland waa maamulkii ugu horreeyey maxaa la dhihi jiray oo laga dhisto soomaaliya misene maamadii federaalka weeye kulan wanaagsan ayayna leenaha saaxiibayaal barnaamijka xulasada xulasada ayaa dhegeysanaysaan raadiyaha cadaado ayuuna idinka imaanayaa magaalada hargeysa ee caasimada somalilan waxaa maanta sirji aad ku qabtay gudoomiya xisbiga wadani cabdiraxmaan ciro wuxuuna ka hadlay awood qiibsiga doorashooyinka maamulka somalilan wuxuuna sheegay in heshiiska ay gaarna saddex xisbi ee somalilan ay hordhac u tahay bilowga doorashooyin wanaagsan ee ka dhaca deegaanka maamulkaasi waxaa la isla gartay in loo raaco habka xeerku dhigayo baarlamaanka in la horgeeyey mooshin ay wada saxeexeen xildhibaanada saddexda xisbi qaran madaxweynaha kulmiye iyo axsaabta mucaaradkuna ka wada shaqeeyaan siday arrintaasi u suurto geli lahayd waxaan la isla qaatay in sideedda ogos ugu dambeyn la horgeeyo golaha waxaan kelimad u jeedinayaa golaha wakiilada saaxiibaday in badan baa la xamanayay maanta xanti ama way rumoobaysaa ama way beenoobaysaa shan iyo toban sanay joogeen dadku waxay ku xamanayeen ma rabaan inay kuraasida ka kacaan maadaama khilaafkii axsaabta soo dhammaaday maanta arrintii gacantooday ku jirtaa waana imtixaan la imtixaamayo diidmadoodu ama ogolaashaha mooshinkaasi wuxuu mara ka marakici doonaa in xanti rumowdo oo ay doorashada diidan yihiin iyo inay aqbalaan oo ay beenowdo oo inay diyaar u yihiin inay kuraasyadana ka kacaan doorashadiina ay suurtowdo waxaan shacbiga somaliland ee u oomanaa muddada dheer doorashada oo aan ku sheegi karo dhammaantood inay yihiin daneeyayaasha doorashooyinka inay gacan ka geystaan ba loo baahan yahay in heshiiskaasina hirgalo mooshinkaasi la ansixiyo waxaan ugu baaqayaa dhammaan bulshada ay ugu horreeyaan axsaabta qaranka qodooyinkii beri hore kabaa naga kululeeyey ay ka mid yihiin madaxweyne ku-xigeenada arrimo ururada bulshada sonsaf akaademiyada dhalinyarada haweenka oo dhammaantood doonaya in doorashooyinka qabsoomo waxaa la doonaya inay ka qayb qaataan culayskoodana muujiyaan dhawaaqoodana muujiyaan in doorashadu qabsoonto waxaan ku darayaa intaas caqabado badan baa hortaagnaa doorashada markaa beesha caalamku waxay soo jeedisay caqabadahaas in marba mid la qaado caqabadii ugu horreyd waxay in la heshiisiiyo axsaabta tii way dhacday caqabadda labada ugu muhiimsanayd waxay ahayd arrintii saama qaybsiga waxaan u sheegayaa shacbiga reer somaliland inaan heshiiskii maalintii dhaweyto aanu meesha ka saaray in la xaliyo arrinta caqabada muhiimka ah ee saamin qaybsiga kuraasyada golaha wakiilada waxaay noqon doontaa arrinta labaad ama caqabada labaad ee loo diyaar garoobo in la qaado si doorashadii u qabsoonto waxaan jeclaha arrinta doorashada intaan kaga baxo gobolka sanaag muddo afar sano ah shaqaaqooyin baa ka socdeeyey dad badan oo shacbiga ku dhintay oo ka badan lixdan weli arrintii may dhamaanin arrintaasi waxayna tu arrintaasi waxay saameyn amni ku yeelatay dhammaan gobolka sanaag arrintaasi waxayna tuusinaysaa awoodda xukuumadda somaliland ama kulmiyo hore ha noqdo ama kulmiyaa dambe ha noqdo dhowrfartaa sanadood xal u waayay arrintaas waxay muujinaysaa inay ku fashilmeen inay arrintaa nabadeeyaan waxna ka qabtaan somaliland markii ugu horreysay shaqada ka dhacdo ama colaadi ka dhacdo maaha horey colaaday noo soo mareen beela la xidhiidha waddanka dagaalo sokeeya ka dhacay jabhada aynu soo xaraynay baa jabasa sii ka mid tahay wabar baa ka mid ah arrintiisii la dhameeyey marka xukuumaddu dhaliil weyn bay ku leedahay iyadoo waayo aragnimadaa buuxda aynu leenahay inay afartaas sannadood arrintii ciidanki wax ka qaban kari weyday somaliland arrimaha waxaa lagu dhammayn jiray si xikmad maamul wadahadal iyo maamuus madaxweyne waxaana la isticmaalayay xabad kasta oo bulshada midayn kasta laguna dhammaynayo howlahaas waxaa yandaro ah in maanta marka la eego khudbaddii madaxweyneha ugu dambeysay ay yandaro tahay in odaynimada maamuuskaas iyo xikmaddaasi ay ka dhammaatay madaxtooyadii somalilan madaxweynaha hadalkiisii ugu dambeeyay waxaa ka mid ah in dulqaadka iyo doqonnimadu ay walaal yihiin waxay la tahay ereygaasi muwaadin kastoo reer somaliland dhegihiisa ugu dhiman waxaan halkan ka sheegi doonaa tix yar oo gabay aan ka soo qaatay gabaygii hasraaweys suran lo odhan jiray tixdaa iyo khudbaddii madaxweyne way isugu way isuga ka ekaadeen bal idinkuna way idin leeyihiin inay isu eeg yihiin waxaa ka mid ah markaa uu la hadlayay philipiin nin xukumi jiray oo marcus lo odhan jiray iyo gabadh madaxweynenimada ku haysatay samarkii iyo dulqaadkii iyo naxariista badan bay dadku igu ogaadeen naftaha sugaysaan ma awoodahaygay yamyam iyo qadaadi weyn xataa caanalaydii booc ugu tukumayaan markaan dhiiran waayaa laysii qodqodaya doofaarka ficilii naar loogu daayimi kol haddii dubbe iyo waran duhunkayga lala dhacay yaa dabarka igu xidhay horta maan dagaalamo anigu maan istaafaco madaxweyne dulqaadkii baa iga dhammaaday talow maxaa ku xiga waad ka garanaysaa man malaynaya bal idinkuna ila qiyaasoo khudbaddii madaxweynaha iyo tixda hasraawi ma isu eegiyiin waa ka xumahay dhacdadii ugu dambeysay ee ka dhacda ceelaf weyn ninkii ciidanka ahaa lagu dilay waana taxtideynayaa madaxweynuhu xusay askarigaa lagu dilay ceelaf weyn madaxweynuhu ma xusin in hooye aan waxba galabsan oo aan hubsidan ciidanku xabad ku dilay wax la aqbali kara maaha qof aan hubaysnayn oo muwaadin ah oo weliba hooye ah oo weliba dumar ah in xabad lagu dilo lana lagala soo qaado inaa wax dhacay aana jirin ciidanka waa la ixtiraamaa waa xaaraan in wax loo geysto ciidanka ammaanka sidoo kale waa xaaraan in muwaadin aan hubaysnayn oo waxba galabsan xabad lagu dilo dabeedna laga soo qaado inaan waxba meesha ka dhicin waxaa kaloo hadalka madaxweynaha ka mid ahaa inay jiraan beelo beela ka baqaya ceelaf weyn nabad baynu ka rabnaa odayaashii qaranka o dhan baa u baxay arrintaasi arrin nabadda u adeegeysa maaha waxaad moodaa in kabriid ku qabanayso colaaddii halkaa ka jirtay iyo nabadeyntii halkaa laga socday waxay u egtay midiye iyo mudacyo la isugu dhiibayo dadka waxaan qabaa in xalka sanaag aanu maanta ahayn xal milateri waxaan qabaa inaan xalka sanaag maanta ahayn xabad waxaan qabaa in gobolka sanaag maanta xalkiisu ahayn in janan loo diro waxaan qabaa in gobolka sanaag xalkiisu maanta iyo xal siyaasi ah iyo erge nabadeed xalka gobolka sanaag wuxuu ku jiraa oo furihiisu yahay in madaxweynuhu gacan siiyo odayaasha ergada ah ee salaadiinta ah ee cugaasha ah ee ilaa hargeysa iyo galbeedkeeda ka gurbaday ee maanta ku sugan gobolka si ay usoo afjaraan arrintaas xalka sanaag waxaan u arkaa in furihiisii jeebkii madaxweyneha ku jiro oo ahaa inuu saamaxaad gudu fidiyo caare iyo inamada hubaysan ee la socda iyo in laga shaqeeyo heshiisiinta beelaha walaalaha ah ee celafkan wada degan somaliland jabhad rumaysan uma baahna waanu cambaaraynaynaa in somaliland ka abuurmaan jabhadaha hubaysan sidoo kale waxaanu cambaaraynayaa weliba si adag u cambaaraynaya in somaliland uu ka abuurmo xukunka jalis taariikhdu waxayna baraysaa in jabhadaha hubaysani ay dhalaan digtaytiradu iyo kalifkalifiyaashu somaliland waxaad moodaa haddaan ilaahay u bixin inay qaaday waddadii kalitalisnimada muusena waxaan leeyahay haddii aad dariiqaa qaado somaliland oo dulqaadkii aad doqonnimo u taqaano in somaliland gacantaada ku burburi karto waxaan intaa ku daraya waxaanu sida u adag u cambaaraynaynaa waxaan madax dejiyey bahal ceedhin ma daayo nina caadadii ma baajo dhaqanka kulmiyo waxaa baryahan noqday sidaa uu madaxweynuhu leeyay baa ka dhaba dulqaadkii baa iga dhamaaday saxaafadda maalin walba la xidhxidhayo ay ugu dambeeyeen afartii wariye si adag baan u cambaaraynaynaa waxaa intaa dheer in kulmiye iskaga qasmay cid xasaanad le iyo cid aan xasaanad lahayn oo ay maanta xidhan yihiin xildhibaano lasoo doortay oo ka soo jeeda degmada gebili iyo degmada garadag taasi waa gef sharci waxaanu ku baaqaynaa in xorriyaddoodii loo soo celiyo waxaanu ugu baaqaynaa xukuumadda inay dadka berbengeydada ah ee saxaafadda iyo siyaasiyiinta iyo xildhibaanada iyo hooyooyinka iyo dhalinyarada ay ka waantowdo xadhigooda maalin kasta wixii arrina fulina ee nabadda lagu sugayo cambaarinta waxaa keenaya in ammaanka la sugo ammaanka anagu kama mas-uul nihin waxa ka mas-uula xukuumadda laakiin doorka iyagu inaanu ka qayb qaadano nabadeynta diyaar baan unaa waxaa qaba jirtay mananaan keenin commissionka hadday sheegay commissionka keeni maxaad odhan weyde commissionku lix caqabadood bay sheegeen oo doorashada hortaagan waxaanay ahayd arrin muhiima anaguna maanaan keenin xalafkeedana waxaanu jeclay in la xalilo xalku inta badan madaxweynuhu saaran waxaana waajiba doorashada ka hor in la xaliyo arrintaas si dhaqsaana loo xaliyo arrinta wadahadalka somaliland xaq bay u leedahay inay guddiga dhaliisho ama wax ka sheegto ama xubnihiisa wax ka sheegto laakiin waxaan qabaa inaan bulshada been loo sheegin hadduu farmaajo ka warwareegayo iyo hadduu muuse bixi ka warwareegayaba somaliland soomaaliya waxay kukhasa ku khasban tahay inay somaliland la hadasho somalilandna waxay ku khasban tahay inay soomaaliya la hadasho waayo waxyaaba badan ba iskaga xidhan waxay ku xidhan tahay waxaa lagu heshiiyey hadda in commissionkii cusbaa la dhiso we have to work hard oo to to work on the deadlines and there were some obstacles including Uh, the disputes between the political parties that has been resolved, uh, an emotion regarding uh, the increase of the commissioners will come to the floor of the parliament within eight days, at, at latest on 8th of August. that is the first obstacle to be passed, and the next obstacle, which is very major, is the, is the seat allocation of the parliament which will be resolved immediately after this is resolved. I think if the obstacles are removed, uh, if technically the election demand is some time, we can discuss. But we have to go first on the schedule of the election which was supposed to take place in December. And if we are in November or early December, and if there is some need to make an extension, that will come later. horta baarlamaanku sidiisaba de waa institution madax banaan annagu waxba ma yeedhin karno madaxweynuhoo midhu ma yeedhin karo laakiin baarlamaanka wanigii la hadlayo hadday arrintaa diidaan waxay u marakacaysaa inaanay meesha rabo inay ka kacaan waanay diidi karaa laakiin waxa lagaga heshiiyey haddii baarlamaanku diido in commissionkii la dhiso toddobadii hore la dhiso laakiin qodobku wuxuu sheegayaa inaanay arrintu halkaa ku dhammaanin ee baarlamaanka dambena la horkeeni karo in sagaal laga dhigo anagu muuse biixina lama hadal waxaana ma weydiisan dee ninkii noo yeeday ee kambeniga lahaabaan la kaftamayo hadduu kaftanku gawadhi dhalayo maalin walba waa kaftamaya horta ninkii dee shirkada lahaa dee absiil baa kaga riixay madaxweynaha madaxweynuhu isagu ka aqbalay anagu muuse waxba inaan weydiisan muuse hadduu bixiyana xoolo leeyi mu bixiyana de xoolo qarankay ahaayeen marka gaadhigaa waan qaatay waana wadanayaa wuxuu madaxweynehuna ballan qaaday inuu sanad walba gaadhi bixin doono qayb u dhamey barnaamijka ayaan ka soo gaaray kusoo dhawaad xubintaad ku-xisaha badnada ee kalamaan warwar ma haysaane geerin naxdin leh baa dhacday guddoomiyihii gobolka banaadir oo qaraxii cadowgu soo abaabulay ku dhaawacmay maantuu ku geeriyooday oo ajashiisii ku gashay dalka qatar dumarkuu ka tegayo daymada caruurta dalka iyo dadkaba samiir allahayuu ka deeqsi allahayuu ka deeqsi
allow dalka iyo dadkaba sawir ka sii injineer yariisow horaa loo yidhi bashar waliba waa dhiman ballan weeye geeridu qofna baaqan maayee allow buddiisa u nuuri injineer yariisow allaha u naxariistay anigu waxaan dhihi lahay niman yow dad waa dhiman jireen dhaar iyo habeene naftu waxay dhacaysaa markii eebbahay dhahoe noloshuna dhexmay ku eg tahoo geeri loo dhalaye dharbaaxada casraa'iil ma jiro nimuu la dhaafaaye dhakafaarsa weeyaan dulmigan dhiigga lagu daas war haddaan laga dhiidhin dadka dhiigga banaysay kooxba maalin baa sidaa loo qalanaya war dadkaanu hadday damiir leeyihiin wixii dhiig lahow kaca imisaan dhahayne dadkaan dhiiggooda kicinuun dhiifaha isgelin dad banaystayaa dhiigga ka daadinaya dalka iyo dadkaba samiir allahayow ka deeqsi allahayow ka deeqsi war maanta warku aad uu u wen yahay war madaxweynaha soomaaliya warka ma ka wen yahay waranamaybaka hili mooday madawiinago intiha baraarug hareha fadheday hees bilaawi ikaalay ikaalay jubbaland ikaalay ikaalay ikaalay puntland ikaalay koonfur galbeed iyo galmudug hirshabeele ikaalay koonfur galbeed iyo galmudug hirshabeele ikaalay waralfaydaa mid mudooyu ka daba heesay oo dhegan soyniyaw waanu kaa diidnay eeg waanu ka diidnay koonfur galbeed iyo hirshabeel eega haa ku raacane war madaxweynuhu ma heesine waa gabyeeye naga dhegaysta in lay doortay oon dalka maamulaha dembi laga dhigo duqow iyo ergaa gobol iyo degmiyo dowr laga wacaye ma ka daafacaa dugaagaa wacaye ma iska daawada horta nimanyow anigu heesahani inay been abuur yihiin waxaan ku ogaaday madaxweynaha miyaa wixiisu u tirsanayn hirshabeelle iyo koonfur galbeed waaba haystaaye ii kaalay siduu u dhahay war maanta waxaad ka hadlaysiin warka weyn baa yaalla madaxweynuhuna wuxuu noqday maanta muwaadin rasmiya oo dalaaliya casuur ka bannaan baasaboorkii maraykankana waa uu kansalo uu ka tanaasulay waxaana uu sheegay maadaama uu madaxweynaha soomaaliya yahay inuusan jinsiyad kale u baahnayn war waxaa la yidhi weyl gawrac diba ha ku quustee horaana waxaa loo yidhi ninkii laba dal yeeshaa midkood waa dayacaya aad baan u soo dhoweyn madaxweynuhu inuu docis la maray oo soomaali dhabahoo dalaal iyo canshuur ka bannaan oo ciduna shirka kula ahayn soomaalida noqday war baasaboorka amuu madaxweynaha donald trump ku qabsaday waraaida darrida madaxweynaha mailhaan cumar baad mooda markuu qabqabsanayo donald trump war waad fududaanaysaane baasaboorka marinkaa rajacti uu leeyahay wariya rajactu markaa la dhahay hal dalaaqa lagu furay miya war dadka qaar waxay leeyihiin madaxweynaha baasaboorka qadaraa diyaar u ah sidaasuuna u kansalay ka maraykanka war nin maraykan dida qadar ma rabee beenta iska dhaaf muwaalanta war suurtagal maaha baasaboorka qatar inoo tacwiidigu kuhumaayow maandheeyow aan isweydiine madaxweynaha teesara konoshaminta ma leeyahay eedda talyaanigu teesare minashiibiya ma bixiyo warnimayo maraykan dii laga tanasulay norway sidee la yeelayaa war baasaboorka norway rajactu malaha isagu midka ingiriiska hadda u qaataana dabooyaan barnikaagaas ba dhalan waay war agaasimaha warfaafinta ee madaxtooyada cabdinuur maxamed axmed isaga wuxuu wataa baasaboor usbakistaan eh ma ka tanasulay yaa allo waxaan maqli jiray lugtaanayninba marku qaad marka usbakistaanna mana maamuli jireen marka cabdinuur isagoo usbakistaan haysta miyuuna leeyahay madaxweynuhu waa ka tanaasulay baasaboorkii maraykanka oo isagana ma ka taqalluso hoylam godli waa iska waramaysin leyin khayaanool hoosinatiin baasaboorada oo jeejoog hooshin ama kaka hooshin oo jeeb gadaal aad gashateen usoo la jeejaaxa ma la arkaya war madaxweyne haaf baasaboorkii galmudug jeeb ku gashtay horta nimayo arrinta maanta madaxweynuhu sameeyey waa tilaabo ku dayasho mudan waxaana qabaa in dastuurka lagu daro nin baasaboor shisheeye sitaa dalka madax kama noqon karo nin naag shisheeyaa qabaana kama noqon karo sidii dastuurkii lixdankiiba noogu qorayd si aan uga nabadgalno qurba joogtaan xiirxiiranoo qabaarmoogga ah oo dalkiiba qarribay war aniga hadalkaaga waa fahmay khudbaddii axmed madoobaad akrinaysaa iyo qodobadii uu soo qoray muraadkaaga oo dhanna oomaraad u dan leedahay inuusan madaxweynaha jubbaland noqon marka warkaaga cadaysa qurbajooga ku meeraysane warnimayo war mahaysiine maanta puntland ay ka shidan tahay waadna ka mashquulsheen war ma daniyaa baasaboorkii jeexjeexay dani imaaraad miya baasaboorkiisa bowe maanta waa sanad guuradii kow iyo labaatanaad ee puntland ku dayo puntland ku dayo ku dayo puntland ku dayo ku dayo puntland ku dayo ku dayo puntland ku dayo war anagu puntland waxaan ku xasuustaa baraamburkii ahaa ma jidho iyo way jidhaa way isku qabaan jidheen bowe puntland ma taqaaniine waxaa weeye sheekadu bashbash baanu joognaa iyo bariis caana leh war sanad guuridii galmudug hormee waay yaa aroo sanad guuri intay ka keenaysaa galmudugna waaba aradanta labisaay u baahan tahay baatigeeda waa dhammaadee warnimayo war mahaysiine maanta dhuusamareebjidadkii waa la xiray kala wareeg maa ka bilaabatay war shirkii maa furmay war guddoomiyaha guddiga dawishaysiinta galmudug baadiyow wuxuu yidhi dadka ugu yeeri mayno gogosha dhuusamareeb ilaa maamulka dawladda dhexe la wareegto sababtoo ah kooxaa ka talisa dadku ay eedaynayaan war baadiyow may koox kooxanka meermeeraysid meele lama qofood laybka taliyoyta hasangi huseenqa taliyoyan meero war baadiyow bac ka sii in meesha laga hemiyu rabaa war waxaad ka hadlaysaa maaha meel kale nala adeene maanta dhuusamareeb waxaa waddooyinka loo xiray ra-iisul wasaare khayr editoon shaakir oo aroos ka qayb gelayay war macalin mahmuud aroos haye war war ma haysaane maxkamadda ciidamada maanta waxay dil toogashaa ku xukuntay nin daacishoo dadka bastoolad ku lay jiray hadda shuutaas suuratulmaa'ida u cuskaday qararraf toogashaha looga siyuunay war shalay nin ajnabi ah maxkamadda gobolka banaadir la keenay baa la yidhi hubna waa lagu qabtaye kaas maxaa maxkamadda ciidamada loo keeni waayo suuratulmaa'ida loogu akrin waayo war ajnabigii kale ka horreeyeyba meel uu ku dambeeyey lama arag xabsiga dhexe waa lagu dhaawacay iyadoo la leeyahay baa uu dad ugu war dambaysay war amaa markab la saaray warkiina waa fahmay ajnabi muqdisho joogaayo xasaanad buu leeyahay maxkamadda ciidamadana lama geeyo shuutana suuratulmaa'ido ku akrin maayo warnimiyow qawda maqashii waxba ha u qaban wayna qaribtee war hees ma taqaanina aniga heesiga dhegaysta qorya laysku qaatiyo qabiil qabiil ma fiicne qorta layska gooyiyo qaraaxyaanu fulina qaran imaana diidnay qaabil waa qasaaro qurba joog ma fiicne war yaa qawiil qawiil war maahana nagaa war war ma haysiina naabadoonkii xalalka ismaaciil lagu dilay axmed madoola ka dambeeyaa la yidhi askari ciidamadiisa ka tirsan ayaa dilaana la yidhi daar amin jasona wuxuu yidhi halka nabadoon axmed madoobe ka soo horjeeda ayuu ahaa war axmed madoobe nabadoon ka soo horjeeda marka hore kismaaciil maboodkiisaa geeyey iyada kaale axmed madoobe qofkii ka soo horjeedaba qoorta maas u dheeraynaane war horta nimayo kaalaya daahir amin jesow madaxweynaha jubbalandna ma noqdo axmed madoobena ma daaya maxaa dhacay marka hore maxay uga soo hor jeesanayaan maa ka sii jeestaan war dadka umaa dhistee cirka dawladnima kama soo da'dee golayaashii degaanka dadow maad dhisataan niyow maalin walba golayaashun deegaankaas niile daba roogda santikiinka jarta may haysi war golayaasha deegaanka dadku haddaysan dhisin yaa maamulaya diktatoria maamulaayo maamulkan waxaan rabnaa in dusha loogu soo rido war maamulka deegaanka dadku kama maarmo mid dusha looga keenana waxba u qaban maayo war waxa dusha looga soo dhacay maamul deegaan ma ahayn waa saldhigii al-shabaab ee arbaco xali lix saacana lagu soo degey ha uu dimtoodaana yeertay war ma ruuxaana ku soo degtay war hadda kahor inay arbaco weeraray waa tii amisom jidka u gashay kuwaanu maka nabad gale oo ciidanka al arbacoogaan la sheegayna goormaa garoon diyaar laga furayne war dadkii amarka shabaab qaatay markay ka soo laabteen buula barda waa lagu xirxiraalay war meel kasta saas ha loogu xidho adigaba maa lagu xiraada adigoo warkooda sheegseegaya amarka waad qaadatay war dadkaa shabaab ka soo laabtay shuutaa loo keena hal maraa ku akriya maydo arooshi dhaga dhaca shabaab laba ma aha shinaha idin dhamaysee war shaki ma le inay laba shabaab wada shaqeeyaan iyaad u sheegaysaa
tawfiiqda allah idin haleeshiye
warnaasiyihiin saxaabada xubinta kalamaan barnaamijka intaasu ku ogyahay tani kulan dambe nabad ahaada
wajiga mar aad geley wajiga mar aad geley taariikhdu waa mudan wajiga mar aad geliya wajiga mar aad geley bay ahayd adduunyadu mugdalabu hallaabo macdooyin badano ehe dadku dadku ayuda magansado marbay ahayd adduunyadu mugdalabu hallaabo macdooyin badano dadku ayuudan muganshato ka tashate miroodkii qarni waliba sigumaha asri waliba mare hadbaani hadba meel laga gudu miroodkii qarni waliba sigumaha casri waliba mare cadbaani cadba meelslaga dunidii malaaqnay maskax lagu furfurayo muruq inuu fasaxanta waxaa bara mushkilaadaha dunidii malaaqnay dunidii malaaqnay lagu furfurayo muruq inuu ku sahantaado waxaba mushkilaadaha masiibadu adduunyada iyada umacalina adduunyada masiibadu iyada umacalina masiibadu adduunyada iyada umacalina adduunyada masiibadu iyada u macallina wadidhido waa mudan waa madaxa aad midaa waa madaxa aad midaa taariikhdu waa mudan waa madaxa aad midaa waa madaxa aad midaa marbay ahayd adduunyadu dadku dhigamu waa shigaa isagoo maryo aqoon mudug uu ahaan jiray marbay ahayd adduunyadu dadku shigamu waa shigaa isagoo maryo aqoon Thank you. qalkinonoleed hadba muujaslo kudu hadba malala sure ladaadani ladaadani macankii dunidii malaasnay maskax lagu furfurayo muruq inuu saxankaagu waxab